raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh waa jimco ay tahay toddobaadkii saddex iyo tobnaad ee qarniga koob iyo labaatanaad bishiisa maarj ee saddexa sannadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka waxaan oo wanaagsan dadka hawada naga dhegaysanayao meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijkii xiisaha iyo kalgacalka lahaa ee imaqashii imadadaali toddobaad hay samireeye waa jimco ay taariikhdu ku beegantay soddonka bisha saddexaad labada kun iyo siddeed iyo tobanka barnaamijka dhinaca farsamada waxay noo joogo fahad geele dhinaca tabintana waxaa wadajir u tabin doonaa cabdisalaan cali mataan daacad iyo samiira cabdiraxmaan liibaan hilmahadalka kuma jiro samiiray waa qays cali shir ayaa iminka farsamada inoo jooga laakiin dhegeystayaashu barnaamijkaas si toos ayay uga qayb galaan si ay ehladooda iyo qarabadooda iyo saxaabtoodaba u salaamaan telefonada siddeetan iyo lix toban toban iyo laba siddeetan iyo lix toban toban iyo laba siddeetan iyo lix toban toban iyo saddex siddeetan iyo lix toban toban iyo afar waa nambaradaadna ka soo garaaci kartaan si aad uga qayb gashaan barnaamijkeena mar kale iyo barnaamijka imaqashii imadadaali
wejiyo cusub iyo barnaamijka maqashii madadaali jimcaha kan aan filayo horta samir horta galab wanaagsan galab wanaagsan daacad wadigan dee saaridii dumarka hore hindidu xidhan jireen dee adiga xidhanoo dee galabta runtii muuqaal runtii ku cusub barnaamijka haddee imkaad leedahay kow dheh haahe kaydkana dee adiga maanta la xulayo wax soo qabatay heeso aad runtii aan is leeyahay dad weynaha si gaara ayuu soo jiidan doonaan haahe
inkastoo marka loo fiiriyo heesaha waktigooda iyo ejka ay aad u kala fog yihiin haddana qaabka ku xortay heesahan qaaraamiga ah yacni ma fariinta ay dirayaanba ma murtada iyo xigmadda ku jirtaba ma saamaynta ay dadweynaha iyo bulshada ku leeyihiinba qaabkood xunata haahey marka heese la dooranaya daacada waxaa la qaataa heesihii hore iyo fanaaniin aad u cod macaan baynu soo dooranay doorkan waxaynu dooranay hoblada waa beri fanaaniintooda aadka ugu wanaagsanaa
marka imika halkan waxaa ku yaalla heeso dhowr ah oo alla ilaah waa ila gooday oo hees runtii dee aad wakhtigiisu fogyahay ah haahe dardaaran baa imika halkan noo yaalla hadasha socodsi maxamed duunaha saddexdaa keeban qaadanaa waxaynu ugu horaysiinaa heesta alla ilaah wayla go'day faarac guuleysa masarjan iyo raxma allah siiye iyo mirihii micaad miigane oo macaliish waa xolkii samira alla ilaahe wayla wayla gooday go'day
dhegeystayaal heeskaasi waanu ku soo laaban doonaa laakiin waraqaha iminka naga soo gaaray ayaan jeclahay inaan ku bilaabo barnaamijka isagoo halkiisa noga soo socon doona samir madaa bilaabi saana bilaabaya maya anugu marka waxaan gacantayda ku hayaa daacadu hambalyo meher anugaan inoo bilaabo haye aabba maxamed maxamuud guuleed iyo hooyo shamsa maxamed sheekh xasan iyo carruurtoodaoo kale ah iqra maxamed guuleed nimco maxamed maxamuud guuleed xamdi maxamed maxamuud guuleed dahraan maxamed maxamuud guuleed farxaan maxamed maxamuud guuleed iyo sakariya maxamed maxamuud guuleed xabse maxamed maxamuud guuleed fartuun maxamed maxamuud guuleed iyo shamse maxamed maxamuud guuleed faadumo maxamed maxamed guuleed iyo deeqa maxamed maxamuud guuleed dhammaan faamiligaas waxay hambalyo u dirayaan fartuun cabdiqaadir cabdi guuleed iyo cabdiqani cali jimcaale oo meherkoodu ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan xaafadda kaamba ee magaalada howlwadaag
afka gacani malaba lagu qabay waraqahu way si fara badan yihiin oo qaar kala iminka soo gaaray cusmaan maxamed faarax caqiile wariyaasha raadiyo muqdisho ka tirsan iyo eh, samiiro cabdiraxmaan liibaan oo xadgigta barnaamijka maqashay madaalih iyo cabdirasaaq maxamed faarax shiino iyo cabdirasaaq sheekh ibrahim sheekay iyo maxamed kaafi cali moomin iyo maxamed kaafi sheekh abuukar oo ah eh, tafaftiraha en, ama tafaftiraha raadiyo muqdisho cabdulqaadir muxiidiin khaliif oo iyo oo kal- ka mid ah howlwadeenada wasaaradda waraafinta iyo faaid muxiidiin khaliif iyo muuse cabdi cali iyo faadimo faadimo sheekh cabdiraxmaan iyo qays cali shire iyo fahad cabdi gaas iyo cabdulqaadir cabdulaahi ibraahin cabdiqaadir cabdulahi ibraahin waa catoosh cabdirasaaq sheekh ibraahim sheekeeye maxamed cali cumar juba yaxye cali faarax oo ah madaxa wararka raadiyo muqdisho maxamed abuukar axmed mada dhammaan dadkaasi cali cabdulqaadir alcali michael hambaliyo bogaadin waxay u ciyaarayaan saaxiibadeen fardiso cabdulqaadir cabdi guulad iyo cabdiqani cali jimcaale oo soddonka maarso maantadan ah jimcaha ah labada kun iyo siddeed tobanka meerkoodu ka dhacay magaalada tani muqdisho degmada howlada gaar ahaan xaafadda kaambada waxaan leenahay aroos farxadeeda kasii dambeeyo insha allah daacadana markan gacanta waxaan ku hayaa hambalyo meher waxaa diraya jibriil macalin xasan yaxye cabdi nuur maxamed cabdilaahi tarbiic iyo maxamed cali nuur axmed xuseen cadow sheekh bare xuseen cadow xadiis sheekh yuusuf iyo yaxya sheekh yuusuf asma deeq xuseen miski deeq xuseen ayuub macalin xasan iyo macalin maxamuud sheekh cilmi guray macalin xasan faarax saamiye cabdi kulmiye iyo saygeeda xasan dheere iyo cabdisalaan cali mataan daacad maxamed cabdixakiim bunka iyo samiir cabdiraxmaan liibaan dadkaas waxay wada jir hambalyo u leeyihiin cabdiqani cali jimcaale iyo fardowsi cabdiqaadir oo meherkooda ka dhacay xaafadda kaambada degmada howlwadaag waxaanu leenahay arooskiina ku gaadha bashbash iyo barwaaqo xeeskii ugu horreeya barnaamijka halkiisa naga soo socdo qays cali shiraaye saaxib
lakin de waxaa odhan maya taase ilaahay jannada firdowsa ha ka waraabiyo afar iyo labaatan sannadood ka hor buu geeriyooday fanankaasi faaraha guulad samatar suwayaanka heeska samaynasna allahu naxariiste wuu geeriyooday waxaan jeclahay inaan xuso heeska furitaanka barnaamijka inoo ah waxa ay maskaxdiisa ka soo maxatamaba iska lahaa oo xuquuqdiisa laansho lahaa allahu naxariiste sugayaanka weyne cali sugil cigaal dul arbeed waaya dhegeystayaasha waxaa naga soo karaa samira teleefonadii dhegeystayaasha ay nagala soo xiriirayeen oo si ay barnaamijka uga qayb galaan bal dadweynaha u sheeg hayo sideetan iyo lix toban toban iyo kow sideetan iyo lix toban toban iyo laba sideetan iyo lix toban toban iyo saddex sideetan iyo lix toban toban iyo afar waa nambarada barnaamijka nagala soo hadli kartaan dhegeystayaal eheladiina saaxiibadeenna iyo waalidiintan iyo qaraabadiina waa si toosa barnaamijka hawada ku jira oo life ayaad kaga qayb geli kartaan meel kasta oo caalamka aad ka joogtaan iyadoo dhegeystayaasha ama dadweynuhu ku nool caalamka intiisa kale ama soomaaliya dalalka dibadda ka ahna ay satellite-ka nagala socon karaan ama live streamka xataa gudaha dalka hadda aad joogto waayahay waraaqadan jibriil macalin xasan iyo asxaab fara badan oo dhalinyarada xaafadda oo yaxye cabdinuur iyo maxamed cabdillahi tarbiici saxafiga weynaa ee dhanka ciyaaraha raadiyo ee muqdisho oo iminkaan jaar nahay iyo maxamed calonuur iyo marwadiisa faadumo maxamed cilmi iyo dhammaan caruurteeda oo afooyne iyo xidig iyo boombele iyo nimco iyo nashaad iyo saaxiibkay cabdalle dhammaantood waan salaamaya asrakambo ayaanu isla nahay iyo axmed xuseen cadow iyo sheekh bare xuseen cadow iyo xadiis sheekh yuusuf iyo yaxye sheekh yuusuf waa saaxiibaday qaali sheekh yuusuf iyo osaama deeq xuseen iyo miski deeq xuseen iyo cabdiraxmaan deeq xuseen iyo ayuub macalin xasan iyo macalin maxamed sheekh cilmi gure iyo macalin xasan faarax iyo saamiye cabdi kulmiye iyo seygeyda xasan dheere iyo xidigta barnaamijka samiiro cabdiraxmaan liibaan iyo maxamed cabdixakiin cilmi bunka iyo aadin cabdisiyaad aadangan iyo marwadiisa faadamo cali shire iyo roodo cabdixamed iyo odaygeeda iyo carruurteeda dhammaantood oo kale ah mascuud iyo muniira iyo maqdis iyo abuu dhammaantood iyo saaxiibkay abwaankii weynaa xasan gaareen xasan xasan biley iyo dhammaan carruurtiisa iyo madiine cabdicasiis jimcaale iyo dhammaan carruurtooda iyo khatra maxamed cigaal khatra kabarey hambaliyo bogaadinbay waxay u ciyaarayaan dadkaasi cabdiqani cali jimcaale iyo fardowso cabdulqaadir cabdi guuleed oo mehergoodu maatadan jimcaha soddonka maarch ee taha labada kun iyo sideed iyo tobanka uu ka dhacay degmada horada gaar ahaan xaafadda kaambada ha ka dambeeyo arooskii haye samira haye daacad waxaa hambalyo mahardirayo aadan cabdi siyaad iyo marwadiisa faadimo cali shure xaabo faarax xidig iyo istaahil cali gurxan khadre maxamed cigaal iyo khaliif xuseen roode cabdi xabad iyo caruurteeda cabdi maxamed sheekh cabdisayid maxamed sheekh iyo daahir maxamed sheekh xasan xaajiyo faadimo faarax dheere iyo sakariya asad bedel fahad daahir axmed iyo xaaskiisa ladan cabdi xuseen cabdiraxmaan deeq xuseen iyo faadimo maxamed cilmi madiine cabdicasiis jumcaale iyo xasan garane xasan dhammaan reer kaambo oo dhamme waxay hambalyo leeyihiin fardows cabdiqaadir cabdi iyo cabdiqani cali jimcaalo meherkoodu ka dhacay magaalada muqdisho maantaoo jimca gaar ahaan xaafadda kaambo ee degmada halwadaag heesaha soo xoshay baan mid ka mid a ciyaarayaa samiiray meherkan ama dee dhallinyaradan saaxiibadeena weliba reer kaambada gabadho ay tahay ayaan ciyaarayaa hadd adiga ogolaato haa heeska la yidhaha suniyaa biciley ayaan ciyaarayaa ahow ibraahim langadhay uu midhaha sameeyey kun iyo sagaal boqol iyo labaatankiina loo qabtay heese yeeshee xuseen yuusuf tarabi allahu naxariiste uu codkiisa macaan lagu soo gaarsiinayo maqal wacan
sidan ku arkaa
heeskaas inoo qaadayey oo kun iyo sagaal boqol todobaatankiibaa heeskaasi loo qabtay samiiro waraaq dhowr waraaqood fara badan bay haysaayo halkaa yaala laakiin markan daminkana ka hormarayo jibriil macali xasan iyo dhalinyarada kaambada oo isku duuban oo ayuub macali xasan iyo yaxye iyo sakariye iyo caaisho macali xasan iyo yuro macali xasan iyo ayaan macali xasan iyo ilmo deeq xuseen oo cabdiraxmaan iyo osaama iyo ayuub iyo miski ah iyo reer reer cabdi waadhowr oo xamdi iyo ladan iyo kayrey iyo amiiro iyo ayaanle ah iyo maymuun iyo shukri xalne faarax iyo reer maxamed maxamuud guuleed oo xamdi iyo nimco iyo ikraa iyo zakariye iyo farxaan oo reer maxamed maxamuud guuleed iyo shamse maxamed sheekh xasan iyo fahan maxamed sheekh xasan iyo odageeda faysal jaamatimir iyo carruurtooda oo hani iyo asmo iyo nashaad iyo cashakiin oo dalaayad ah dhammaantood iyo aadan cabdisayaad aadanganay iyo faadimo cali shire iyo saal cali gurxan iyo odageeda xadiis sheekh yuusuf iyo carruurteeda yaxye iyo khaalid iyo fardowso iyo yunis ah iyo maxamed cabdi jaamac dharas iyo axmed cabdi jaamac dharas dhammaan iyo maxamed cabdikariin iyo reer xuseen cadow oo sheekh barre iyo axmed xuseen cadow iyo marwadiis xaliimo cawil iyo carruurteeda oo isku duuban iyo roode cabdixabad iyo odageeda iyo dhammaan carruurteeda iyo bahda warbaahinta iyo faadin axmed jaamac kaatun iyo fahad daahir axmed iyo ladan cabdi xuseen iyo carruurtooda iyo saamiye cabdikulmiyo odageeda xasan dheere iyo reer mahad aadan reer cabdi muuse aadan aan idhaaho carruurtooda iyo dhammaantood iyo xaafadda reer kaamba o dhan iyo khatar maxamed cigaal iyo carruurteeda hambaliyo bogaadinba waxay halkan kaga ciyaarayaan nasiib badan farduun cabdulqaadir fardooso cabdulqaadir cabdi guuleed iyo cabdiqani cali jimcaale meerkood uu ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan xaafadda kaambo oo degmada howladaag dadkaasi hambalyo taa lamid ah waxay u ciyaarayaan xamdi axmed xasan xamdi xarago iyo cabaas cabdulqaadir cali oo uu ka dhacay meherkoodu jimciyaanu soo dhaafnay magaalada hamburg ee waddankaasi magaalada munich ee waddankaasi jarmalka allaha ka dhigo meheradaasi dhammaan kuwa ay ka dambeeyaan aroos farxadeed baan leeyahay samira haye mar kalena warqad mahar baan gacanteyda ku hayaa daacdo waxaa diraya xukun macalin cabdile iyo xayaad maxamed xirsi iyo maxamed cabdixakiim bunka iyo cusmaan maxamed faarax caaqil iyo cabdisalaan cali mataan iyo samire cabdiraxmaan liibaan cabdirasaaq maxamed faarax shiine iyo maxamed kaafi cali muumin iyo maxamed kaafi sheekh abukar cabdiqaadir muxiidiin khaliif iyo fu'aad muxiidiin khaliif muuse cabdi cali iyo faadimo sheekh cabdiraxmaan qays cali shure fahad cabdigaas iyo cabdiqaadir cabdilaahi ibraahim cabdirasaaq sheekh ibraahim sheekeeye iyo maxamed cali cumar jubba yaxya cali faarax iyo maxamed abukar axmed ma'da cali cabdiqaadir cali dadkaas oo dhan isku duuban waxay hambalyo meher u dirayaan saaxiibadeen fardowsi cabdiqaadir cabdi guuleed iyo cabdiqani cali jimcaalo meherkoodu ka dhacay muqdisho gaar ahaan xaafadda kaambo maanta oo bishu tahay soddonka bisha saddexaad labada kun sideed iyo tobanka waxaan leenahay meherkiina arooskiina ku gaadha bashbash iyo barwaaqo waadiga waranayay cabdilaano waxa weeyaan laba heesood baad inka soo qaadatood xushay kaydkana aniga maantana ku jiray sida alaaliga daaska saddexaad waa anige maxaad inoo soo qaban lahayd waxaynu usoo qabaanaa dhegeystayaasheena heesta dardaaran codka iyo laxanka muuse ismaaciil qalinle ereyada xasan qowdhan
sida dayaxanuuray habadadan hilaaci waa qalbi daruurtay ubaxoo dilaacay dawadii nafteeday haweentan ka doortay sida dayaxanuuray habadadan hilaaci waa qalbi daruurtay darmantaa jeclaaye hedho waan ku diraya degmadaan ku gaadhsiin waa lagu dabaaldegi durbana lagu tumi darmantaa jeclaaye hedho waan ku diraya degmadaan ku gaadhsiin waa lagu dabaaldegi durbana lagu tumi waxa iga dardaarana ducaduuma noqote toobiya dariiqanu qoraxduna dallaalimo dadku aabbaha iyo deeqay hooyada noqoye waxa iga dardaarana ducaduuma noqote toobiya dariiqanu qoraxduna dallaalimo dadku aabbaha iyo deeqay hooyada noqoye madaganay hoydaadoy mahungowdooda aadin hadaganay hoydaadoy mahungowdooda aadin ku dagaali maayaan kula doodi maayaan kuna dayrin maayaan gel waa ku daraara adhigu waa ka daran yahay caanaha durduuro ku dagaali maayaan kula doodi maayaan kuna dayrin maayaan gel waa ku daraara adhigu waa ka daran yahay caanaha durduuro dhexda baalan doonta dabad baa lagu lisiyey doqonyaan lagugu odhan dudmayaan laga garan awrka dabarka la ogo dhexda baalan doonta dabad baa lagu lisiyey doqonyaan lagugu odhan dudmayaan laga garan awrta dabarka la ogo waxa iga dardaarana ducaduuma noqote toobiya dariiqanu qoraxduna dallaalimo dadku aabbaha iyo deeqay hooyada noqoy waxa iga dardaarana ducaduuma noqote toobiya dariiqanu qoraxduna dallaalimo dadku aabbaha iyo deeqay hooyada noqoy hadaganay hoydaadoy mahungowdooda hadaganay hoydaadoy mahungowdooda degalada dushoodiyo degmadaad yara bixitu daadaad mar soo mari dhulka daawadoonta danta lagama boode waxaa jira dilaaliyo degalada dushoodiyo duuladkaadu yara bixitu dadaad mar soo mariye dhulka daawadoonta unta lagama boode waxaa jira dilaaliyo
inta aynu kaga soo gudubno heestii dardaaran uu qaadayo fanaankeenna muuse ismaaciil qalinle ilaahay oo naxariistay haya daacad
meerkii iyo dee dabaaldigiiba deba ayaa naga hormoodo waata dee halwadii iyo dee sharaabkii wadda miiska ay Ahay.
camiran yihiin kowdhe marka waan uj- u jeesan doonaa dee kolley halwadda badankeeda anaa iskale horta oo dee in- maadaama adigu waan keenay anaa horta dee wada cunayo adigu intaan eh, dee kugu talagalo umaad qadan doontaa intaa koonahunba may aniga iga badan daacadooda maanta koonaa ma ma weelay inta koonaa barban leeyahay Een, een, fardeeso cabdulqaadir cabdiguleed iyo waxaa halkan hambaryoo looga dirayaa cabdiqani cali jimcaale oo markoodu maantadan jimcaha soddonka bisha maaris labada kun iyo sideed iyo tobanka qarniga koo iyo labaatanaad sanadka sideed tonaad uu ka dhacay magaalada tani muqdisho degmada wadaga xaafadda kaambada oo waxaa diraya reer kaambo oo dhan oo madiine cabdicasiis iyo odageeda macalin xasan faare iyo dhammaan caruurteeda iyo khatar maxamed cigaal iyo caruurteeda sheekh maxamuud eh, macalin maxamuud sheekh cilmi guray iyo ah, marwadiisa iyo caruurtoisa oo dhan iyo kuwa uu awooha u yahay waxaa kaloo iyaguna hambalyadaa diraya reer aadan ganey oo aadi cabdisaad iyo marwadiisa dhubbado iyo hablahooda faa'iso iyo maryan iyo xamdi kala ah iyo reer axmed xuseen oo dhan iyo reer xadiis sheekh yuusuf iyo reer cabdi muuse aadan iyo reer cali yare iyo reer jaamac cilmi iyo reer maxamed cali nuur iyo eh, reer tafare iyo weliba faadimo axmed jaamac kaatun iyo saami cabdikulmiye odageeda eh, iyo reer qotow oo roode cabdixabad ay hogaanka u tahay iyo caruurteeda iyo reer xasan gaarane iyo xaajiye faadimo faarax dheere Een, dhammaan dadkaasi oo iyo reer cabdow yaanan ka tegin iyo reer deeq xuseen iyo reer cabdi waadhowr oo ay hogaanka u tahay shukri xaalane faarax iyo dhammaan caruurteeda hambalyi bogad allah waxaan ka tegi gaari samire cabdiraxmaan liibaan iyo qays cali shire iyo bahda warbaahinta saaxiibka maxamed cabdixakiim bunka iyo lama muxuudiin khalifa fuaad iyo cabdulqaadir iyo yihiin iyo cabdiqaadir cabdullahi ibrahim catoosh iyo maxamed cali cumar juba iyo maxamuud cabdi dirshe cabdiqa- cabdiqaadir cabdullahi ibraahim catoosh iyo leeli cabdiraxmaan maxamuud iyo eh, cabdilaahi cabdi cali afey iyo anigoo cabdisalaan ah hambalyo bogadin baan waxaanu ciyaaraynaa ii sheeg arooskii waa fardowse cabdulqaadir cabdi guuleed iyo cabdiqani cali jimcaale oo meherkooda uu ka dhacay magaalada muqdisho aroos ha ka dambeeyaan leeyahay tanii taalabida waxay u dirayaan xamdi axmed xasan iyo cabaas eh, cabdiqaadir cali oo isna iyaguna meherkoodu jimcahan soo dhaafna uu ka dhacay magaalada munij ee waddankaasi jarmalka Mm, labadooduba aroos ha ka dambeeyo aamiin aamiin baan leenahay Een, aabba maxamed guuleed iyo hooyo shamsa maxamed sheekh xasan oo caruurtooda oo kale ah iqra maxamed maxamuud guuleed iyo nimco maxamed maxamuud guuleed iyo xamdi maxamed maxamuud guuleed iyo dahraan maxamed maxamuud guuleed iyo farxaan maxamed maxamuud guuleed iyo sakariya maxamed maxamuud guuleed iyo xafsa maxamed maxamuud guuleed iyo fartuun maxamed maxamuud guuleed iyo shamsa maxamed maxamuud guuleed iyo faaduma maxamed maxamuud guuleed iyo deeqa maxamuud maxamuud guuleed dhammaan dadkaas oo dhan waxay hambalyo meher u dirayaan fartuun cabdiqaadir cabdi guuleed iyo cabdiqani cali jimcaalo meherkoodu ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan xaafadda kaamba degmada hawlwadaag maanta oo jimca waxaan leenahay soo dedejiya arooska
jacaylka dawan duulanaya horta kowdhe Haya.
hawadan marinaya maxaad haysaa markan Een, Raacdo.
ya, ay- s- ma- maxaad noo soo qaban lahayd bal marka aniga dee dardaaran qaadanay oo inaga qaadanay alla ilaahi waa ila gooday oo inagaas niyaarbicile qaadanay Een, markan dhinaci hablaha weeyaan haye waxaynu soo qaadanaa heesta layhahda hadasho waxaa qaadasoo hiba maxamed hudoon hiba nuura waa laxankii yeeriyadii maxamed cumar huriyo la yacisa
مفتاح الدولة
waxaynu kaga gudubna heestii hadasha inoo qaadisay fanaanadeena sucaad sheekh maxamed hudoon hiban nuura
waayo gebagabada barnaamijka aanu kusii shaqeyna aanu kusii soconnaa iyo goorta barnaamijka waanu soo gunaanadi doonaa laakiin samira bal waraaqada imka gacantaada ku jirta waraaqo aad buu fara badan yihiin runtii laakiin dhinacii waraaqahan odunbaa guranaya maanta daacadoowe laba saddex boqol iyo labaatan waraqadood baan wadaa anigu laakiin adigu adigu waa boqol waaya
waxaa hambalyo meher diraayo jibriil macalin xasan iyo yaxya cabdi nuur iyo maxamed cabdilaahi tarbiici iyo maxamed cali nuur iyo axmed xuseen cadow iyo sheekh bare xuseen cadow xadiis sheekh yuusuf iyo yaxya sheekh yuusuf iyo asma deeq xuseen iyo miski deeq xuseen iyo ayuub macalin xasan iyo macalin maxamed sheekh cilmi guray iyo macalin xasan faarax saamiye cabdi kulmiye iyo saygeeda xasan dheere iyo cabdisalaan cali mataan maxamed cabdixakiim bunka iyo samir cabdiraxmaan liiban dadkaasoo wada jira waxay u dirayaan hambalyo meher cabdiqani cali jimcaale iyo fardowsi cabdiqaadir oo meherkoodu ka dhacay xaafadda kaambada degmada howlwadaag
waraaqadan igu dambaysaa korneel qaasin sheekdoon iyo marwadiisa bishaaro isaaq gaabow iyo nuurto isaaq gaabow iyo dhammaan ilmo qaasin sheekdoon iyo faaduma maxamed cilmi iyo odageeda maxamed calinuur iyo dhammaan caruurtooda iyo reer aadanganey iyo reer xadi sheekh yuusuf iyo reer tafare iyo reer cabdi muuse iyo reer cariire iyo reer sheekh yuusuf iyo reer guuleed oo aan ka xusayo saaxiibaday ilmo maxamed guuleed oo saaxiibaday laakiin si gaar waxaan u xusayaa intayna dhabtagay adeerka oo ahayd dahraan maxamed maxamuud guuleed iyo xafse maxamed maxamuud guuleed iyo nimco iyo xamdi iyo farxaan iyo sakariye iyo ikhra oo ilahay aan kaga rajaynayno caafimaadkeeda usoo celiyo waxa weeyaan iyo nimco iyo xamdi iyo shamso iyo fahin maxamed sheekh iyo odageeda faysal jaamac cilmiga dhammaan caruurtooda iyo reer axmed xuseen iyo maxamed cabdillahi tarbiici saxafi ka mid a saxafiyiinta soomaaliyeed garan wariyaasha hore raadiyo muqdisho oo dhanka ciyaaraha aadka caanka ugu ahaa iyo saaxiibkay maxamed cabdicakiin bunka iyo anigoo cabdisalaana iyo samire cabdiraxmaan liibaan iyo saaxiibkay faha qays cali shire inagoo isku duban baanu waxaanu la dabaaldegaynaa meherka fardiiso cabdulqaadir cabdi guuleed iyo cabdi qani cali jimcaale oo meherkeedu uu ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan xaafadda kaambada dadkaasi hambale la madax u dariyaan xamdi axmed xasan iyo cabaas cabdulqaadir cali oo magaalada munige waddankaasi jarmalka meerkooda ku dhaca jimciaanu soo dhaafnay ilahi waxaan ka rajaynaya aroos farxadle inuu ka dambeeyo samir haye aamin aamin warqadda ana dhinacayga ku dambaysa daacdo waxaa diraya cusmaan maxamed faarax caaqil iyo cabdisalaan cali mataan iyo samire cabdiraxmaan liibaan cabdirasaaq maxamed faarax shiina iyo maxamed kaafi cali muumin iyo maxamed kaafi sheekh abukar cabdiqaadir muxuudiin khaliif iyo fahad muxuudiin khaliif muuse cabdi cali iyo faaduma sheekh cabdiraxmaan qays cali shire iyo fahad cabdi gaas cabdiqaadir cabdilaahi ibraahim iyo cabdirasaaq sheekh ibraahim sheekeeye maxamed cali cumar jubba iyo yaxya cali faarax iyo maxamed abukar axmed maada cali cabdiqaadir cali dadkaas oo dhan waxay hambalyo meher u dirayaan waa boqorka iyo boqoradda fardowsi cabdiqaadir guuleed iyo cabdiqani cali jimcaalo meherkoodu ka dhacay muqdisho gaar ahaan xaafadda kaamba degmada halwadaag
samiira gabagadi barnamijkaanu soo gaarnay waxa aan jeclahay inaan kusoo gabagabayno heeska ugu dambeeya ee abaal abaal heeskaas yaa qaadaya waxaa qaaday xasan faarax deeriye iyo marin mursal xasan deeriye faarax hahay iyo marin mursal ciise cumar mootan maryan deeqa kun iyo sagaal boqol iyo siddeed iyo lixdankii baa loo qabtay oo barnaamijka waxaa dhanka farsamada inoo joogay dhanka farsamada barnaamijka stuudiyaha sideedaad waa qays cali shireen waxaa wadajir barnaamijka u daran doorinayay cabdisalaan cali mataan daacad iyo samiira cabdiraxmaan liibaan jimcaha shashadaanu dib markale wada kulmi doono waxaanu leenahay nabadgelyo
lama dhalanayaa